madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar shaqo ku jooga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna caasimada kumeel gaarka ee jubbaland ayaa kulamo la qaatay madaxda ugu sarreysa maamulka jubbaland oo ugu horeeyo madaxweyne axmed maxamed islaam kulamadaas ay uga wada hadleen xaalada guud ee dalka iyo guulaha la gaaray oo ay ka mid yihiin dinacafinta qaadista cunuqabataynta hubka iyo kubiirista ururka bariga afrikiya qodobo kale iyagoona si wada jir ah warbaahinta ula hadlay waxyaabihii ay uga wada hadleen kulamadii ay yeesheen aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh dictoorku inuu na soo booqday oo booqasho sharo rasmi ah oo uu ku yimid caasimadda kumeel gaarka ee jubbaland madaxweyne ku soo dhowow mar labaad magaalada kismaayo waxaan aad ugu faraxsannahay booqashadaas oo xambaarsanayd ajandayaal aad muhiim u ah oo ay ugu horayso iyo tallaabooyinkii dowladnimada madaxweyne xasan sheekh muddadii hadda dambe ee xilkaani uu ka shaqaynayay ha noqoto guurihii laga gaari dayn cafiska ha noqoto cunaqabatayntii hubka ee la qaaday oo warbixinteeda uu naga siinayay ha noqoto kubiiritaanka bulshada bariga afrika oo aan uga mahad celinayo dadaalkaa dheeraadka ah ee madaxweynuhu uu ka geystay arrintaas iyo ilaahay siduu ugu guuleeyey fatahaadaha meeshan ka dhacay buundooyin baa baaba'ay dad baa barakacay beerihii baa waayey maanta magaalada aad arkayso babayin laga hel xataa way adagtay iyo khudaarta qaarkood sababtoo ah waxaa tirtirma dhulbeereed soo dhowobismilah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah waa aad iyo aad u mahadsan yahay madaxweyne axmed midoobe waa run shalay ayaa nimiday magaalada kismaayo inta madaxweynuhu sheegaan u nimiday oo ah inaan dabcan dowladda jubbaland xaaladda dalka iyo meesha ay waxmarayaan siyaasadda guud ee heer qaran inaan maxaanku idhahdaa ka brief garayno iyo in aan mustaqbalka itijaaha loo socda iyo sida loo dhaqaaqayana aan taladeeda iyo warbixinteeda aan la wadaagno madaxweynuhu siduu sheegay aad baan muxuu aha shalay iyo xalay iyo saaka intaba aan shirar waaweynoo muhiima u gallay amuurahaas in uu la mid ah ayaanan ka hadalnay waxaa de maanta maalin walba waxbaa hortebinta lehe maanta baahiyaha in laga shaqeeyo hortebinta leh ayaan aad iyo aad uga hadalnay waana aad iyo aad ayaan meel isula dhignay sida dalkan uu hore ugu soco lahaa hadday tahay dowlad dhisidiisa hadday tahay khataraha kusoo foolle iyo sida looga looga hortegi karo ama laisaga caabi karo intaba madaxweynuhu waa mahadsan yahay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo guddoonka baarlamanka iyo dhammaan muxuu ahay golihiisa xukuumadda intaba waa iswada aragnay waana wada hadalnay aad iyo aad dalka soomaaliya meel dheer ayuu ka yimiday meel buu marayaa meelkana wuu u socdaa rajadiisuna aad iyo aad ayuu fiican